baahsad ay sannadkii hore samaysay hay-ad lagu magacaabo freedom house oo fadhigeedu yahay dalkan maraykanka ayaa lagu sheegay in afrika waddamada la dhihi karo dimuqraadiyaddu ay ka shaqaysaa ay dhan yihiin sagaal iyo toban waddan waxay sheegtay in qabyaaladdu ay beddeshay digtaatooriyaddii qaaraddu ay caanka ku ahayd dhinaca soomaaliya qabyaaladdu waxay burburisay qarannimadii iyo sharaftii waddanka waxaynu soo aragnay sida hogaamiye kooxeedyadu ay uga faa'iidaysteen caadifadda qabiilka tobankii sane ugu dambaysana nidaamka dawliga ah ee soomaaliya waxa uu ku salaysnaa qaab qabiil haddaba goorma ayay soomaalidu ka koraysaa qabyaaladda waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya abuukar carmaan ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka brofesor axmed ismaaciil samater hormuudka macadka james wollas ee kulliyadda makaalista ee gobolka minnesota horeyna waxa uu uga soo qayb galay tartankii madaxweynenimada ee soomaaliya labadoodu waxay ku sugan yihiin dalkan maraykanka dalka kanadana waxaa ku sugan brofesor cabdiraxmaan macalin baadiyow oo isna hore uga soo qayb galay tartankii ugu dambeeyey ee madaxtinimada soomaaliya iyo brofesor cali cabdiraxmaan oo ah aqoon-yahan horeyna macallin uga soo ahaa jaamacaddii ummadda soomaaliyeed hadalkana waxaa ku horeynaya brofesor axmed ismaaciil samater waad mahadsan tahay walaal waanan salaamayaa walaalahayga kale ee microfoonka soo fadhiya oo saddexdooduba ay yihiin dad aan aada u ixtiraamo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo dadnimadooda iyo soomaalinimadooda iyo islaamnimadooda intaba dadkeena dhegaysanayana salaanta iyagana inan gaarsiiyo islaamnimo iyo soomaalinimo ku habaysan ayaan jeclahay aniga waxayla tahay arrinta qabyaaladdu way jirtaa way fool xun tahay way dadkeennii way baabiisay institutionskii way curyaamisay laakiin haddana marka lasii qodo si cilmiyana loo darso aniga waxayla tahay qabyaaladdu inaanay ahayn shayga ugu horeeya ee burburka keenaya ee waxay tahay meel loo soo maro burburka waxa ka horeeya waxa weeye aqoon daro karti daro musuq maasax qof dan yar oo shaksiya raadinaya oo weliba raggu ay u badan yihiin dantaa yaree shaksigii marka ay ku soo dhuumanayso amba hunguri ha noqoto amba xukun jacayl ha noqoto ay ku soo dhuumanayso arrintan qabiilka tolnimada iyo dadka meel ka wada yimid dee inay neeftoodii soogashahay oo meel ka yimaadeen oy si gooniya isku yaqaanaan waa lagama maarmaan meel walba adduunyada laakiin waa hunguri xumo xukun jacayl iyo dan yar oo shaksiya oo kusoo dhuumanaysa waxaan la yidhaha qabiilka waayahay dhibaatada ay qabyaalada ku haysa soomaaliya brofesor cali cabdiraxmaan adigu dhowaan baad ka timid soomaaliya bal sawir naga sii bismillahi raxmaan iraxiim qabiilku dee waa jiraa weligiiba waa jiray waana iska jiri doonaa laakiinse qabyaalada bahashan siyaasadan muxuu ahaye qabiil loo adeegsanayo sidaa professor kuu sheegay wey midda muxuu ahay dhibka badan bahashanna in muddoabaa xoogaa laga raystay waa iyadii isticmaalkay wadanka joogeen in muddoa magaalooyinka gudahooda waa magaalooyinka keliya dibadda waa iska jirtay laakiin magaalooyinka qabiilka xo dhibkiisa waa laga yaraystay meel fiican ayaad moodaa horumarka soomaaliyeed uu gaadhay oo muxuu ahay boqol sano ayaa ummadii kala qoqobnayd oo qabiil u kala qoqobnayd oo aan is-aaminsanayd tartiib tartiib ay isu soo dhexgelaysay integration uu meesha ka socday wixiiba waxaa hadda isku cunay maxaa dagaalkii sokeeye oo muxuu ahay dhacay sagaashanaadkii maanta muxuu ahaay caqli aan qabiil ahayn oo maanta shaqaynaya ma jiro yani wuu shaqayn karaa laakiin waxa hadda ka shaqaynaya waa kii qabiilka qofkii isku daya in waxaan qabiil ahayn ku shaqeeyana muxuu ahaay waxaa loo qaadanaya qof waalan hadda rejiimka maanta ka dhashay xamarkii u dameeyey waxaad moodaa hogaanka in u hayaan niman aan specifically hoga qabiilka ku shaqaynayn falaakiin pressurekiibaa pressure weyn baa kule lagu hayaa oo la rabo inay jiraan dad raba inay shakhsiyaadka ka riixaan meesha iyagoo ay ka xigsadaan madaxweynaha waaya brofesor cabdiraxmaan baadiyow systemka hadda jira ma naaxinayaa ma saacidayaa qabyaaladda nidaamka hadda dowladeeda shaqaynaya bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inkasta oo maaragtay muddo dheer laga soo hadlayay qabiil iyo qabyaalad iyo dowladnimo muddo dheer soomaaliya ka sodaysay aniga waxaan arkaa eedeynta qabiilka iyo qabyaalada la eedeynayo inaysan xalka soomaali aysan ahayn halkaas aysan ahayn waxaan rumaysanahay marka ugu horeysa in loo baahan yahay qabiil mujtamaca soomaaliyed waa qabaa'il qabaa'ilkaas marka ay kuwa qabiil qabiil oo qabaa'ilkooda ah waa dowlad way noqon karaan qabaa waxaa loo baahan yahay marka arrintaasi u dhacdo inaan haba yaraatee la is eedeyna waxaa rabaa qabiilka iyo qabiilka qabiil meesha qabiil jirana qabyaalad waa jiraysaa qabyaaladduna marna waa xumaataa marna way fiicnaataayo waa isu raxaaka daaliman oo madluuman oo wanaag mararka qaarkood ay isku raaci karaan qabiilku waxayna isku raaci karaan xumaanbana waa isku raaci karaan laakiin waxaa lagaa maarmaan aan qabaa aniga in dowladda soomaaliya dadka madaxda u ah ayaa qabiilka kiciya ama qabiilka damiya dadka hadday si cadaalada ku maamulaan iyo sharciga ay u sinmaan dadku ay muwaadiniin noqdaan oo dadku ay dareemaan dowlad ay u siman yihiin qabiilka iyo qabyaaladu waa yaraanayaan dadku ay dareemaan dadku ninka madaxna qadaatolkiisa iyo qaraabadiisa inuu soo dhawaysanaya dadku qabiil bay noqonayaan oo ay dhinacooda kale u baxayaan marka sidaa darteed waxaa la rabaa shacbiga inaan la cambaaraynin cambaarinta shacbiga qabiil ah micnaheedu waxay noqonaysaa soomaali qabiil qabiil hadday tahay dowlad ma noqon kartay noqonaysaa taasna waa fikar khalad ah qabaa'il waxa ay kenyaanka qabaa'il ah kooxo kala duwan oo qowmiyada etoobiya ay tahay dadkaasu marka maadaamaas ay wada yihiin dowlad way noqdeen ayagoo qabaa'il kala af oo kala diin oo kala luqaa noqday maxaa soomaali marka qabiilkeeda loo cambaarinaya markasta oo dembiga loo saaraya maa madaxda qaranka soomaaliyeed madaxda ka noqonaysay in ayaku mas-uul ka yihiin cadaalad xumada iyo sharciga jebiyeen maa dhinacaas maa laisla aado waaye abuukar carmaan dadka qaar ba waxay ku doodayaan inkastoo laga hadlo amniga iyo dhibaatooyinka kale ee soomaaliya ka jira waxay aaminsan yihiin qabyaaladdu inay tahay dhibaatada ugu weyn ee qaran inuu dhismo hortaagan maxay kula tahay bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaa jiro laba laba shay a jiro badanaa laysku qaldo waa qabiil iyo qabiilaysiga qabiil wax dhammaanayo ma aha ilaahay subxaana watacaala ba sida aayadda oo qof kastoo soomaaliya maanta xiriirsan yahay yaa ayuha annaasu inaa jacalnaakum min dakarin wa unsa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu qof kastoo soomaaliya aayaddaas waa yaqaanaa laakiin waxa ku xiga waa waa ka reebaan always inuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay ina akramakum cinda allahi adqaab yani kiina idinkugu karaamada badan waa kiina idinkugu taqwada badan maanta xaqiiqada jirta waxa waaye haddii aad tiraahda isbitaalaan soomaaliya ka dhisaa waa shay humanitarian waay waa wax fiican oo aada samaynaysid oo samafal fiican waay haddaad sheegtid meesha aad ka dhisaysidna waa qabiilaysantahay gobolka markaad magacaawdid olreadyba waxaad tahay qof oo kala doortay dadkii mogta taasna marka waxa waaye dhib weynay keenaysaa marka su-aasha waxa waaye waayo ay dadka u jecel yihiin qabiilaysiga ama oo hadda u dhamaan la-yahay saad adiga su-aasha u dhigtayba mo aniga waxaan qabaa qabiilaysiga wuxuuna bini aadanka siiyaa at least kuwa isticmaalo surrogate claim to superiority qofka wuxuusan kasbanin sharaf uusan kasbanin mansab uusan kasbanin uu sheeganayo wuxuu leeyahy aniga haddaan reer hebel ahay sidaan sidaanaan ahaa marka qofkii wuxuu noqonayaa qof always ka sarreeya inta kaleeto kii uu ugu xumaa reerka aad sheegan karo claimkaas ama honorkaas ama sumcadaas weyn uu qabiilka leeyahy marka qabiilka wuxuu bixiyaa yani markuu resource ka yar yahay ay tabartii ay yar tahay mujtamacii uu baaba'san yahay aqoontii yar tahay sidii uu professor samater yiri oo kale waxay adeegsadaan aalaad sidaan oo kaleete uu qofkii wax kasta ku sheegto marka kii professorka ahaa iyo kii oo mataqaana aan reerka waxba u qabanaynin kulli waxay wada sheeganayaan the same way marka taasna waa dhib qaranna laguma dhisi karo in la bedelana i think dhammaanteen inay noogu jirto maslaxa waayo aad baad mahad professor axmed ismaaciil samater waxaad aad uga hadasha adiga marar fara badan nidaamka four pointy five-ka iyo qabyaalada siduu ugu gargaarayo bal fadlan arrintaa mar kale noogu celi horta anigu waan ku raacsanahay cabdiraxmaan baadiye doctor baadiye siduu u hadlay oo ah mas-uuliyadda ugu weyni inay saaran tahay haddii ay qabiilnimadu ay noqoto wax foolxun oo lagu dhaqmo iyo hadday noqoto tii caadiga ahayd ee dad meel ku wada dhashay oo degmo ka wada yimid ay si gooniya isku yaqaanaan kolbatay noqonayso mas-uuliyadda ugu weyne waxay ka saaran tahay dadka madaxda ka ah ficilkooga iyo hadalkooga ayaana laga gartaa labadaatay noqonayso haddii xaq iyo cadaalad iyo karti iyo run iyo musuq maasaq la-aan madaxdu ay ku dhaqmaysaan waxaan qabaa boogta qabiilku inay aada u yaraanayso mararka qaarkoodna infact ay baaba-ayso oo dadku ay ka tagaanba maxaan ku dhahay abtirsinimada foosha xune ee raggu une ay israacayaan laga tago marka cabdiraxmaan anutaa waan ku raacsanahay walaalkay armaanna waan ku raacsanahay oo waa runtii dadka qabiilka sheegta oo raggu ay ugu horeeyaan waa arrin rag ah oo abtasiimo rag weeyaane waxa weeye qualification aanad u baahnayn inaad meel kale la soo marto oo mar haddaad ree hebel sheegato wax alla waxaad doonta aad ku hadli karto waxaad doonta aad sheegan karto kuwa kalena aad ka faani karto waa cabdirarmaanna arrintaas waa wuu ku hagaagsan yahay waxaase ku soo noqonaya arrinta four point five waxa weeye dadka dhaqankoogii hore ee cadaalad iyo dadnimo wanaagsan iyo ilaah kabaq iyo karti aamini waaya waxay marka dambe ku dhacaan meel ay fasakhaan wixii wanaaga ee dhaqankoogu lahaa amba diintoodu ay lahayd amba maxaanku dhahay taariikhdooda kale ay lahayd waxaasoo dhan bay fasakhaysaa marka four point five waxay noqotay boog aynu samaysanay oo lasii xoqayo maalin walba lasii xoqayo oo dheecaanaya malax iyo dhiig badan laga sii keenayo oo meel ay ku joogsanaysaa aanay jirin marka dambena waxaa dhacaysa qabiilku marka dambe wuxuu noqonayaa qofku inuu keligii soo joogsado meel ninka raggii keligii inuu soo joogsado oo aniga aniga aniga unay noqoto waxaan kalena ay tahay dadkii kale oo la sheeganaya magacoogi dadka markaa ka tegi waaya qabiilka ee sida inagoo kale four point five ka dhigta garaamar ay ku socdaan oo siyaasad ku dhisaan meelna ma gaarayaan waxay qaadaanba wuu soo dhacayaa waxay qaadaanba marka dambe malax buu markiiba yeelanayaa laakiin arrinta aan laga tegin waxa weeye cabdiraxmaan baadiya tiyaa uu sheegay oo ah leadershipka hogaanka waddanku iyo dadka siyaasadda ku jira haddii aanay haddayna la iman ficil kale iyo karti kale iyo maskax kale oo qabiilkan iyo abtirsiimada foosha xun leh ee beenta ah haddaanay la iman dadkii kale ma kici karayaan ma dhaqaaqi karayaan waayo aad baad mahadsan profesor cali cabdiraxmaan dowladdan soomaaliya ama hogaanka hadda jira ma ma leeyahay aragtidii iyo istaraatiijiyadii dhibaatooyinkan qabyaaladeen ka hadlayno ee laga cabsi qabo hadda inayba sii xoogeystaan waddanka kaga badbaadin lahayn hogaanka maanta soomaaliya niyadsami waa ku aqaanaa laakiinse waxaa ka muuqata khibrad yari aada u yar aada iyo aada u yar qabyaalad aniga kulle shaksiyaadka intaan ka aqaano kumaan ogeyn mana ka malaynayo kamana muuqato muxuu ahay mana la weji qabyaalade laakiin waxaana aniga igama muuqato waayo aragnimo iyo garaad garasho muxuu ahaayey dastuurka soomaaliya loo dhisay micnihiisa qodobada qaarkood inay fahamsan yihiin ilama aha dastuur federaali baa iska ahaad waxa dastuur muxuu ahay nidaam barliamentarian ayuu dastuurkani ka hadlaya madaxweynaha iyo asxaabtiisuna waxay moodaan inay u dhaqmayaan nidaamka presidentiala oo madaxweynuhu chief executive-ka yahay halkii uu ka ahaan lahaa muxuu ahaayey ilaaliyihii dastuurka oo ceremonial basically hawlihiisu functionskiisu ay u badnaan lahaayeen taa ayaa aniga ka baqaya inay muxuu ahay dhibaato ku keento socoshadan dowladdan waad waad mahadsan tahay profesor axmed ismaiil ha waxaan cali walaalkay cali waan ku raacsanahay xaggan experience la-aanta aada u gaaban laakiin anigu mid baan kaga duwanahay cali jawaabtiisa waxa weeye xasan sheekh maxamuud dowladdiisa waxaa lagu soo dhisay four point five haddaad maanta qiyaasteeda eegto waa four point five bay ku dhisanta waa xisaabta cusub ee labaatankii sannadood ee ugu dambeeye laynoo dhigay ama inakuna aynu qaadanay weeye iminkana waxaa lasoo wadaa baa laleeyahay dowladda oo wax laga bedelayo oo la samaynayo ilaa labaatan wasiir oo kale labaatan laga dhigayo wasiiradii labaatan wasiirra ku-xigeen iyo shan ilaa sideed wasiir dawla oo afartan ay kusoo dhowaanayso iyo in ka badan ayaa la hadal hayaa waxaa sidaa loo samaynayaana in lasii ballaariyo wax kale maaha warkii soo gaaraya wuxuu yahay in four point five lasii gunteeda lasii dheereeyo oo four point five ka qaybteedii lasii ballaariyo wey ee ma aha mid lagu raadinayo wax lagaga baxayo four point five sida loogaga baxayo waxaan rabaa inaan siiyo hadalka abukar waan ku imana horta cabdiraxmaan macalin baadiyo waxay su-aashu waxay ahayd dowladda iyo hogaanka hadda jira ma leeyahay aragtidii iyo istaraatiijiyadii waddanka qabyaalad uu kaga badbaadin lahaa aniga waxay ila tahay inaysan hadda xaaladda abuuranu waxay ku dhisan tahay xaalad qabiil ku dhisan waaye four point five bay ku dhisan tahay reeruhu waxay leeyihiin representation intaas la eg waxna waa marxalada soo socota sidii looga gudbi lahaa waxna waa marxalada hadda lagu jiro ana marxalada hadda lagu jiro waxaanba qabaa waxaan qabaa aniga waa la isku hayi karaa muddo dheerana ka shaqaynayna arrintaas aqal ahaan ka shaqaynaynay in dadku ay four point five ku joogaan iyo in dowlad soomaaliyeed oo rasmiga la dhiso waa dadka soomaaliyeed heshiisku yaha waa la isku keeni waxaa keliyahoo qabiilka lagu yaray karo oo ina qabiilkaca lagu yaray karo waxaa waaye dadka soomaalidu inay dareemaan inay dowladda wada leeyihiin oo dastuurka iyo sharciga nidaamka loo wada hogaansamayo oo xildhibaanadu ay wada sharfan yihiin oo sidii xukuumadda loo dhisaa raalli laga noqdo oo sida gobolada loola mucaamiltamaayo soomaaliya mataqaanaa hadda kacsan muxuu ahaa ay tahay si caqligal ah oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka gobolada joogaan ay ka tashanayaan waxaa waaye in dadku ay wada dareemaan dowladday wada leeyihiin oo aan la kala lahayn oo dadka soomaali tala ka dhexayso taa haddii la waayo waxaa waaye oo sida hadda hadda hadda ay jirto oo kaleeto waxaa waaye shardi ma aha madaxda qaranku inay ayagu qabyaalada u inay sameeyaan ay rabaan ama ay hadaf u tahay shardi ma aha laakiin ficilkooda wuxuu keeni karayaa in qabyaala u kacdo waana hadda sida abuuran xaaladda abuuran waa sidaas hadda abuuran waaye waxaan marka rajaynayaa waxaa kaliya gudbi kara waxaa waaye dastuurka iyo sharciga iyo qawaaninta la ilaasho dadka oo inay muwaadiniin yihiin la qiro dadka oo dhammaan tala ka wada dhexayso madaxda oo sidaa kuwada shaqaysa xukunka oon la kala xigsanin shuruudahaas oo dhan kulligeed ayaa qabyaalada lagu yaray karaa haddii shuruudaha meelahaas la waayo waxaa soo baxaysa dadku ay dareen qabaan madaxweynaha ciddiisaa dhulka qabsata laleeyahay kama hadlayna madaxweyne hadda jooga sharta ma aha madaxweyne kastaas waay madaxweyne kastoo yimaada ciddiisaa meesha qabsata laleeyahay seerkiisaa loo ayaguna waxaa waaye saskay la gelayaan saasa qaranku ku kala jebaya qabiil qabiilaa la kala noqonayaa sida soomaaliya dowladda markay naga burburaysay ay jabhadaha u noqotay jabhaduna ay beela u noqdeen sidoo kale ayaan aadaynaa waayahay aad baad umadsantah waxaa lagaba maarmaana marka in qabyaaladaas sidii loo yareeyo madaxda qaranku inay u dhaqantaa laga rabaa si dadka soomaaliya intooda badan ay dhexda u joogsadaan oon loo oon loo oon qabiilnimo loogu mucaaradina la rabaa waay abuukar xarmaan ها أنا وحن به الله إن مجتمع كسوح لي ورت إن أو صحو قلادات كودا صحو أنا قاعد ده مسلم عن هاي دولة كلو دن واسدو كلا طبعا وعلماء العلماء والحكماء ودتك وحجرت كأها يدتك أود اللي أمين دتك وحجرت كلها وحوليها قفتي ومنطقة دين كنت تخصصي كيما دين كنت تخصصي كل حكماء هاي أود اللي ديبن إلى يقولسكي ماني سعي صوت حجليسا marka waxa waaye isbedel marka la keenaayo shaksigaas madaxweynaha ma aha qofka keenayo waana war kolley walaalahayna way ugu raacayaan laakiin waxaad moodaa xoogaa jawaabtooda focuska wuxuu saarnaa madaxweynihii iyo iyo xukunka hadda jiro laakiin in general reform haddaan ka hadlaynoon rabna inaan mujtamaceena wax ka bedelno ilan su-aasha waa ballaaran tahay waana ka weyn tahay dadka maanta xukunka hayo markaas maantana ma bilaabanin mana ku dhammaanayso qab- eh, qabiilaysiga saan wada ognahay marka waxaa la rabaa labadaas group inay wax bedelaan Een, taasna waxaad u malaysaa in wax badan laga gaabiyey khaasatan waxaan aada u dhaliilaa culamaa udiin Een, oo runtii yacni waajib aada u weyn saaran yahay sidoo kalena eh, professor rabi iyo dadkii kaleo wax bartay oo mujtamaca wax ka bedeli kara iyo qoysaskii qoys kastaba aabihii hooya aa ka talisa gurigaas marka labadaas categoriyaa jiro oo wax bedelo labadaas categori inaan focuska saarno inaan yacni eh, een, mataqaanaa kicinno dadkaas si ay mujtamaci wax uga bedelaan markaasaa isbedel imaan karaa laakiin markii farfarku taag ay noqoto annagana meel ma gaarayno waxna ma bedelayn Wa- waay waxaan rabay inaan eh, soo bandhigo su-aal ku saabsan nidaamka federaalka F- nidaam ahaan ugama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa eh, sida nidaamka federaalka loogu adeegsan karo waddanka in loo kala qoqobo eh, deegaano kala duwan maamulo kala duwan oo xuduudo qabaa'ila Eh, dhibaatadaas intee bay leegtahay cali cabdiraxmaan federalism oo aan soomaalidu fahamsanayn four point five oo faham darro weyni ka jiro labada qodob waa laba political virus oo haddii aan laga saarin muxuu ahaaye politica soomaaliya aniga soomaaliya si u caga dhigan doonto u heshiisiin doonto u heshiisi ee u heshiisiinayso u- oo heshiis u noqonayso oo dowlad adag oo muxuu ahaye ishaysato oo midaysan ee u yeelan doonto anigu ma iima muuqato Ka- ka waran ka waran brofesor cali dhiba- dhibaatadan hadda jubbaland ka taagan inay ku faafto meelo kale oo waddanka ah.
Eh, lagama maarmaan bay noqonaysa way ku faafi doontaa En, eh, muxuu ahaayey eh, waa waxaani waxaani horta baashani wax reala maaha qiil- baasha qabyaalada qabiilka la idhaahaa qabiilku wuxuu waxtaraa oo real weli ka yahay waa baadiyihii baadiyuhuna muxuu ahaay waxay ahayd baasha waxay social welfare bay ahayd Eh, common defense baa loo adeegsan jiray En, waa la yaqaanay qiimaheeda iyo wanaagte wanaageeda iyo xumaanteeda laakiin marka loo gudbo heerka qaran dadki ma fahamsana xuquuqda iyo waajibaadka eegba hadda u fiirso madax dhaqameedyada waa laga yaqaanaa waa la ixtiraamaa isagoo xataa qof laga yaabo qaladaad badan galay mu eh, muxuu ahay maqsadkiisa waa lagu ixtiraamaa arkimise madax dhaqameed technica daba hordasoo la ilaalinayo laakiinse wasiir yaroo muxuu ahaye eh, dowladda wasiir ka ah wuxuu u baahan yahay muxuu ahaye ciidan taalaag inuu daba orda waxaa ka muuqata dadkii inay dowladda u arkaan institution loo dhistay in iyaga lagu xuquuqdooda lagu duutiyo marka en, eh, federalismka waxa weeye eh, iyo qabyaalada labadaba waa laba qodob waa caadifad lagu kicin karo lagu adeegsan karo laguna dulmi karo iyaga dadka ugu taageero badan maxaa qabiilistaha eh, madax dhaqameed ama ma- madax madax eh, koox siyaasadeed ha noqdo waxa weeye dadka dhalinyarada ah masaakiinta aan aqoonta lahayn waa kuwa hadda lagu lagu qosloo la idhaaho waa muxuu ahaye ma liibaanayaasha lagu liibaanay wax alla waxay ka helayaan ma jiro ninkanay daba ordeeyaan oo u dhimanayaan maalinta la dhaawaco halkaa ku dhaawacmaan buu kaga dhaqaaqaya Eh, waay brofesor cabdiraxmaan baadiyo baan ku bilaabayaa qaybtan maxaa bedel u noqon kara qabyaaladda ama nidaamka qabiilka ku salaysan ee four point five ee hadda la isticmaalo maxaa bedel u noqon kara oo dadka isu keeni kara fikrad ahaan ma xisbiyaan u baahannahay ma ururo islaami aan u baahannahay ururka al-shabaab waxaa la yidhaha waxyaabaha isku haya waxaa ka mid a qabyaaladda ayay gadaal iska dhigeen marka maxay kula tahay brofesor cabdiraxmaan baadiyo mujtamaca soomaaliga ah waxa waaye taariikhda siyaasadeed haddii dib loo fiiriyo waxyaabaha fashilma waxaa kamid a ururo siyaasadeed oo aan qabiilaysnayn waa ku fashilmeen maxaa yeelay waxa waaye muddo dheer ayaad ogtihiin sagaalkii sanoo horena ururadu qabaaila u kala baxeen muxuu ahaa toban kob iyo labaatankii sanoo ciidamadii joogeenna hal ur xisbi unbaa la ogolaa saa darteed xisbiyeed dhaqanka soomaaliya kuma aysan jirin muddo dheer inta ka dambaysa waxyaabaha urursan waxay ahaayeen laba arrin unbaa dadka ku urursanaayeen ururo islaami ah oo dad kala qabiilu ku jiraan iyo waxaa jiray ururo qabiil ku dhisan oo jabhadaysan labadaas ayaa soo harta markii dowladda qaranka duntay marka waxay ila tahay haddii la rabo soomaaliya inay dowlad noqoto dowladda waxaa dhalaa xisbiyo dowladda casriga ahee maanta la yaqaano xisbiye ka dhashaan xisbiyadaas tajrabadooda hadda maanta somalilan ayay ka bilaabatay muxuu ahaa inkasta oo meel kastaba ceebteeda ay leedahay laakiin guud ahaan waxaan ka hadlaynaa in qabiil wax loo wadaago oo four point five lagu wadaago waxaa maarmaan in looga gudba xisbiye inay samaysmaan oo tartan siyaasadeed inta la galo dad badan oo kala qabiil isu infa noqdaan oo sidaas darteed marka dowlad qaran ay kusoo bixi kartaa sidaasaana dowladaha nalamidka oo dariska oo kenya ay kamid tahay ay koo qabaa'il kala duwan ah ay xisbiyo inta samaysteen ay saas doorasho ku galeen aniga waxaa ila tahay soomaaliya dariiqaas waa dariiqa u furan dariiq kale u furan nama jiro waaya brofesor axmed dastuurka haddan jira waa qabyo qodobkii ku saabsanaa abuuritaanka xisbiyada iyo maxaanku idhaha iyo guddiyada doorashooyinka dhammaantood dibaa loo dhigay adi laakiin xisbi baad ku gashay doorashadii berigii dhoweyd marka bal say isku qaadanayaan labadaasi anu cabdiraxmaan waan ku raacsanahay xisbi inuu yahay waxyaabaha la iskaga tallaali karo xagga siyaasadda qabiil qaawan oo fool xuni inuu noqdo ummadi waxay ku dhaqmayso somaliland waxay iyagu waddadaasay mareen axzaab baa la furay doorashooyin bay galeen soomaalina ilbaxnimada ka maqani waxa weeye in la fahmo wakhtiga la joogo iyo sidii loo dhaqmi jiray inaanay wada socon karayn adduunyaduna way bedelantaa oo sidaasay u socotaa taarikhduna ay u socotaa marka halka madaxdu ay wax ka geli karaan hawsha waxa weeye inay dadka u horseedaan keligood ma samayn karaan anuu qofka ma hadlaya waxaan ka hadlayaa iliidka dadka madaxda ah ee siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo aqoonta ku jira safka hore fadhiya inay ummadda u horseedaan sida looga gudbayo foolxumada qabiilka danta yar ee xun ee shaksiga hungurinka xun ee aada iyo aada u hooseeya in laga sidii looga tallaabsanayo waa in saansaanteeda laga arkaa dadka safka hore soo fadhiya siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo aqoonta halkaa ayaynu ka dhaawacannahay ayaan qabaa ummadda inteeda kalena halkaasay ka dabaqaadanaysa abuukar carmaan su-aasha la isweydiin kara waxay tahay soomaalidu diyaar ma u tahay xisbiye siyaasadeed aniga waqtigan xaadirka uma haysta in diyaar loo yahay xisbi siyaasadeed because waxay runtii yani ay ka mid noqonayaan burburkan oo maalin kasta weji cusub sii yeelanayo ay ka mid noqonayaan bas xisbiga siyaasiga sidiisaba waa waa afkaaray xisbiga aan dhahnaba xisbi a xisbiga koowaad xisbiga koowaad afkaaruu soo bandhigaya wuxuu leeyahay afkaartaanaan wadanaa annaga cali iyo caashaa madax noo noqonaysa haddii aan wax helno go-aankaasaan gaarnay intiina kale ama nagu raaca ama nagu diida haddaad nagu diidaanna mucaaradaan idinku nahay haddaad nagu yeeshaanna waa naga mid ah waktigan xaadirka soomaaliya uma baahna aniga saan qabo aragtidayda waaye waxaan qabaa waxa loo baahan yahay waxa waaye xarako oo soo cusboonaysiiso dib usoo nooleyso eewadaniyadii sii dhimanaysay i think akhyaarta igula jirto telefoonka ama dooda igula jirto iyo inta kaleona dhegaysanaysaba qayb inay ka qaadan karaan dib usoo nooleysiinkaasi iyo in oo mataqaanaa dadkii shacabkii aan rayidka ka hadlayni oo maanta dhaqankooda oo dhan dhaqan acraabi noqday macnaha qofkii acraabiga qof reer baadiye ma aha laakiin waa qof aan akhlaaq lahayn dhaqankii aad marka waxaad u malaysaa kii wax bartay iyo kii meel dhexaadka ahay oo oo hadda la gelabgelablaynayo kii societyga mataqaana khasa naas ahaa kii ugu xuma ahaa kulli waxaad u malaysaa dhaqankaas inuu wada mataqaanaa lagu tartamaayo qof kastaba kii inuu iska dhigaayo marxaladaas iyadoo lagu jiro uma haysta aniga in ay ay daawo noqon karto axzaabtan badan oo hadda furmayso qaarna furmeenba already oo anoo yani maace oo aada u ixtiraamayo walaalahay oo wa garta waxaad leedahay marka xaraka xarako keliya oo ti s y l oo kale ayaa loo baahan yah oo dadka meel u jeedisa aniga saasaan qabaa markaan waddankeena soo dhacsanna aan tartanna markaas arrintaas arrintaas wax ka hadlaa ma soo gala arrintaas brofesor cabdiraxmaan baadiyo aniga waxaa ila tahay horta marka ugu horeysa dadaan horta abaabulayn oon oon abaabulayn horta wax haba yaraatee ee, ma- ma noqon karaan mujtamaca soomaaliyeed ee, kama bedela mujtamacaadka kaleetoodo caalamka jooga gaar ahaan kuwa afrika aan is heeraha u qaybsano ana waxaa qabaa wax broblemika ugu badan oo soomaaliya ay la noqon lahaba dowladnimada waxaa waaye waxaa ka maqan xisbiyo ku dhisan mabaadi iyo afkaar oon reernimo ku dhisnayn dadku waxay noqonayaan imaa inuu qofku qof shaksiya yahay oo iska jooga meel qofku inuu yahay ururkiisa beesha inuu ku jiro iyo dadku urur kaleetooda dad isdoortay oo mataqaanaa xor oo xisbiyaha inay samaysmaan saddexaas waxa ka dhexeeya ma jiraan ana waxaa ila qabaa in laga soo gudo marxaladii aheyd in hal xisbiyo weyn oo xaraka ay samaysan karto laakiin xisbiyada siyaasiga hodhan kulligood way wada noqon karaan xarakay wada noqon karaan waxay mateli karaan gobonimo doon cusub oo soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dowladda kusoo celiyo way mateli karaan aniga marka waxay ila tahay sida wax loo abaabulo abaabulka wuxuu ka bilowdaa koox abaabulan oo isku afkaaraha is aamintay oo madax samaysan intay ka bilaabatay leegadan waxay ku bilaabatay saddex toban qofood ee shacab weyne hal mar kuma- kuma soo boodin ayaga ayaa dadka abaabula dadka ay ka u yeeray sidaas darteed waxaan qabaa inay lagaa maarmaan tahay xisbiya in la sameeyo waa alkay abuukar marka waxaan dhihi lahaa waxaan weydiin lahaa sidee ku bilaabaysaa xarakada aad sheegaysaa oo aad leedahay xarakaa loo baahan yahay iyo xisbi looma baahna maxaase udhexeeya xaraka iyo xisbi waa maadsantaha Wa- wa- haya abuukar waa hal magac oo la wada wadaago waa waxaan ka hadlahay mugto qof walbaba dhinacu u jiido ha baxashi waxaa dhici karta xataa qaarkood markaad akhrisid ahdaaftoda siyaasadeed kulli inay isku wada mid yihiin haddana aysan alliance lahayn aysan mataqaanaa dad iskaashanaya ama xulufooda ama een, isgarab qabanaya aanan ahayn mugto kulli markaad wada akhrisid qaar waaba iska soo koobi garaystenbo marka waxaad leedahay okay een, sidee marka xaraka loo samaynayaa oo oo oo wadaninimo ku salaysan Wa- wa- waaya brofesor cali cabdiraxmaan anigu waxaan ah, aaminsanahay dhowr qodob dhowr tallaabo ayaa maanta qaranka soomaaliya kusoo noqon karaa soomaalinimana ay muxuu ahaa soomaalinimana ay kusoo noolaan kartaa qodobka koowaad horta waxa weeye nidaam ah, ajnabi ah oo isticmaari oo kale la odhan karo Een, ah, ama u n ka ha ka yimaado ama wadan kale oo isticmaar ahaan soomaali u midaysta oo soomaali xanuujiya tusa soomaali inay isku dan tahay inay tahay inay ah, walaaltinimadooda saa ay kusoo ceshadaan oo isticmaarkaas xanuujiyey meel lagu soo wada jeestaan hortaba ayay maanta u baahan tahay waxay u baahan tahay education education waxbarasho waxbarasho waxbarasho mid guud mid siyaasadeed mid muxuu ahaye ah, lagaga maarmo muxuu ahaye ah, ah, qabiileysiga waxay u baahan tahay horumarin dhaqaaleed oo baasho qabiilku wuxuu ahaa Waa- waa- social waa welfare-ku iska ahaa Wa- ta- waxay u baahan tahay maxaa dhaqan magaaleyn Bro- bro- eh, Professor inay Ali.
ka yimaadaan waxaasoo dhanna waxaan badan malayna asaas u noqon karta nidaam xooga oo aan maanta soomaali ahayn oo isticmaariya oo muxuu ahaye eh, dadka muquuniya oo isku dubarida oo xanuujiya oo tusa dantooda wa- waaya hadda hadda maxaynu u baahannahay brofesor axmed ismaaciil samater anigu kama tegi karayo ee, fikradii ahayd ee, horena aan u sheegay in badan aan ka fikirayey oo ah kalluunku griigii hore wuxuu odhan jiray markuu qurmayo madaxa ayuu ka soo bilaabmaa qurunkiisa fish first rots from the head eliidka dadka ee, safka hore soo fadhiya dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo aqoonta waddanka ama maraykan ha noqoto amba soomaaliya ha noqoto amba rushia ha noqoto amba south africa meesha aad doonta ha noqotee halkaasaa laga gartaa inuu waddankaasi mustaqbalka i- i- soo socda uu yahay mid macaan oo hilaac leh oo horo socod leh iyo inuu noqonayo mid bud- burbur iyo baaba eh, keenaya halkaasaa laga gartaa calaamadda ugu horeysa waa halkaa wey marka mas-uuliyadda saaran dadka soomaaliyeed ee amba dhaqaalo haysta ee amba siyaasad ku jira amba aqoon ku jira rag iyo dumar iyaga mas-uuliyadda saarani waxa weeye inay ka fikiraan ummadaasi halka ay geynayaan iyo sida ay u dhaqaajinayaan dadka intiisa kalena halkaas ayay ka dab qaadanayaan cabdiraxmaan markaa baadiye halkuu ku hagaagsan yahay waxa weeye aan anigu kaga duwanahay ee walaalkay armaan waxa weeye dad aan siyaasad xisbi lahayn siday u dhaqaaqaan way adag tahay iliidka soomaalidu axsaab ha keenaan axsaabtaasi mabaadiidooda banaanka ha la soo dhigo ha la tartamo ya iyadoo nabadgelyo joogto ha la tartamo sidaa uun baynu meel ku gaari karnaa waana ina soo martay Wa- waaya eh, cabdiraxmaan macalin baadiyow soomaalidu maxay u baahan tahay inay samayso ma inay sidii siyaad bare naxash tuugto mise inay fikrad kale la timaado maxaad dhihi lahayd halkudhega ay xilligan u baahan tahay soomaalidu aniga waxaa ila tahay halkudhiga loo baahan yahay oo ugu muhiimsan waxaa waaye marka ugu horeysa dowlad kasoo horjeeda qabiil iyo qabyaalad aan la dagaalamaya dhahaysaa wayna soo martay qabyaaladay kobcisay dowlad la dagaalamaysa diinta islaamka wayna soo martay waxay ka keentay xarakaad islaami ahee seeflabood ahoo iyo kuwa aan seeflabood inta waa ay keentay waxaa mujtamaca soomaaliyeed dowladnimadeeda looga baahan yahay dadka baahda ka naqanaana rabaa inay ay u caddahay mujtamacu waana qabaa'il waana muslim waxaa lagaa maarmaana qabiilnimadooda iyo islaamnimadooda labadaba inta la ixtiraamo la xushmadeeyo la keeno dowlad ixtiraamaysa qabiilka dowlad ixtiraamaysa diinta islaamka oo dhaqan gelinaysa dowlad la rabo dowlad cashri ahee la rabo sida dowladaha cashriga inay ku dhaqanto sidaa haddii la rabo marka waxaa lagaba maarmaan ah adoo dastuurka iyo nidaamka iyo dhaqanka la ilaalinaayo soomaalida ee saxda ah la ilaalinaayo waxaa lagaba maarmaana dadka soomaalida inta is-afgaran karta oo heshii karta oo isgaari karta waxaa waaye waxaan qabaa inay xisbiya samaystaan xisbiyadaas waxaa la rabaa xisbiyadii isku soo dhow inay mataqaanaa ay muxuu ahaaye ay wadatashadaan ama taxaarufaad sameeyaan sidaas keliya ayaa loogu gudbi karaa aan qabaa aniga marxalada soo socota oo waxaa la rabaa inay siyaasana siyaasa noqotaa la rabaa bulshana bulsho noqota waa lagaa maarmaan arrintaas aan ku gudubno oon ummadaha adduunyada ka qaadano duruus iyo tababar ka qaadano sida u dhaqmaan oo kale aan u dhaqanno oonan anaga dhihino soomaaliya kama bedno ummadaha kale ummadaha kale aan duruus ka baranno oo siyaasada u jiraan oo siyaaso ah oo xisbiye ah oo tartan ah inaan ka shaqeyna lagaa maarmaan waa abuukar xarmaan tallaabada ugu dhaqsaha badan ee loo baahan yahay xilligan in la qaado fiiri dhaqankeena wuxuu ku salaysan yahay waa dhaqan oral oral culture oo ku salaysan hadal un yani iyo poetry iyo shicirka iyo maxaa la yidhahaa gabayga iyo iyo suugaanta iyo ku salaysan qof dadka saas oo kaleeta ama greekskii uu ka hadlayay professor axmed iyo iyo dadka lamidka waxay caan ku ahaayeen xusuus badan fiiri soomaalida maanta kristanka adduunka iyaga ugu sarreeyo qur-aan xifidka why because qofka dhaqankaas ka yimaada badanaaba caan wuxuu ku yahay inuu wax badan xifdiyo hadduu xifidki marka ay uu leeyahay awoodeedi muxuu qofka soomaaliga ee u tirsan karin labaatan iyo kow inta aniga waa sarveygaray dadan waraysay abtirsigooda labaatan iyo kow labaatan iyo shan ma dhaafiyaan waa labaatan iyo shan generation kooda uu ugu badan waa labaatan iyo shan way ka badiyo waxaad tirahdaa boqol generation uu tirsan karaa boqol generation waa kas yani ka horaan jirnay marka muxuusan u xasuusan karin magac iyo hal hal magac cun hebel hebel hebel hebel hebel uusan u gaarsiin karin intaasoo kun oo eray maadaama uu qur-aankii oo dhan ba xifidi karo gabayga iyo geeraarka iyo iyo suugaantii oo dhan xifidi karo why waxaan waa wax la sameeyo been marka shacabka in loo sheego la yidhaha war waxaan waa wax siyaasad ku salaysan kow midda labaadna in reconciliation again xukuumadda waxay u leedahay fursad aada u fiican reconciliation reconciliation reconciliation dib u heshiisiin dib u heshiisiin dib u heshiisiin inay arrintaas ku dadaasho oo dadkii mataqaanaa walaalaha ahay laisku keenay wada hadlaan exampleska ay walaalahay keenayeen oon kaga duwanahay waxa waa marka somalilan laga hadlaayo marka wadamada kale oo jaarkanada iyo kuwa kale laga hadlaayo kulli waxa laga hadlaayo waxa waaye waa qolo aan ama wadamo ama gobollo aan institutionskoodii hay-adihii oo halbowlaha u ahaa mujtamaca aysan dudumin laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa meelo wax kasta dudumay oo la rabo in dhulka laga soo bilaabo
barnaamijkii faaqidaaduna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa brofesor cali cabdiraxmaan brofesor cabdiraxmaan macalin baadiyow brofesor axmed ismaaciil samatar iyo abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo